Hay'adaha Dhawrka Qaranka Soomaaliyeed iyo Urur Goboleedka Iskaashiga Dhaqaalaha Bariga Afrika ayaa ka shirameynaya halbeegyada iyo badeecadaha iskaga kala gudba xuduudaha waxaana shirka goobjoog ahaa mas'uuliyiin ka socda Hay'adaha Dhawrka Qaranka Soomaaliyeed xubno ka socda Urur Goboleedka Iskaashiga Dhaqaalaha Bariga Afrika iyo ganacsato. Qaar ka mid a mas'uuliyiintii ka socda Hay'adaha Dhawrka Qaranka Soomaaliyeed ayaa ugu horeyn ka hadlay ujeedada laga lahaa shirka.
hay-adda tayadhoorka soomaaliyeed iyadoo la kaxshanayso hay-adda halbeegyada adduunka taasoo ah iso oo loo yaqaano international organization for standardization shirkan ujeedadiisa marka wuxuu ahaa si sidii mashruucani halbaalkii iso ka oo badbaadada cuntada ah sidee dadkii markaas lagala shaqeeyey ugu faa'iidaysteen shahaadada oo ah iso international taasoo ka caawin doonta in badeecadaha wadanka yaallo gudaheeda in la dhoofgeeyo ay u fududaato in wadanka dibaddiisa si fudud ay ku geeyaan badeecadooyin taasoo wadanka u abuurayso koror dhaqaale
shirkan maanta halkan ay hay-adda tayadhowrka soomaaliyeed ku qabanaysay waxaa xoogga lagu saarayay badeecadaha iyo alaabaha ka gudba xuduudaha oo east africa waxaa halkan maanta marti noogu ahaa guddi ka socday secretariatka east africa qaybta halbeegyada ama standardska oo ay hogaaminayeen madaxda qaybtaas oo waddanka booqasho ku joogi doono maalmaha soo socdo shirkan wuxuu isu keenay maaliya ay qayb uga noqo lahayd dadaalada east africa ay ku wado inay midayso halbeegyada annagoo ka duulayna maxaa la lahaa halkudhigo ahaa midaynta halbeegyada iyo iyo iyo shahaadooyinka oo arrin weyn ka ah east africa dhexdeeda shirkan ayaa loo gol lahaa sidii loo hubin lahaa badeecadaha dalka soo galaya si loo ogaado tayadooda